walaal horta aniga wax gaaro cabduul aaminsanya ma jiro waxaa aaminsana waxaa weye wax dadka puntland ay go-aansadeen oo ahayd in matalaad shacbi aan lagu heli karin in qaab qabiil ah in dowladnimada soomaaliya horumarto in deegaan wax lagu soo xulo wax runtii aan isleeyahay dan soomaaliyeed baa ku jirtana ma aha haddaan ognahay dan soomaliyeed ku jirtana puntland waa yeelh laftigeedu marka soomaaliya oo dhan baa diidan cabduulig fikr keligiisu qaba ma aha ummadda somaaliya in badan oo kamid waxba lama weydiin runtii hadii wax la weydiin lahaa waxaan isleeyahay waxay go-aansan lahaayeen wax hadda loo go-aamiyey wax ka duwan ayaa ay yeeli lahaayeen marka wax ka duwan haddii aad haysaan maxaad haysaan oo four point five ka lagu bedelaya waxaan haynaa four point five-ka oo lagu bedelaya waxaa weeye in dadka deegaan lagu soo doorto in matala shacbiga dhaba ay yeeshaan in qofka xildhibaanka ahi cidu matala ah ay jirto in cid hadhowto la xisaabtamaysa haddii uu wixii loo dirsaday oo wanaag ah deegaankiisa ahna uu ummadda kusoo kordhiyo wax sida waxbarasho caafimaad biyo horumar dee alxamdulilah qofkaasi qof shaqadiisi qabsaday weeye hadduu qabsan waayeen in dadku shacbiga ay oran karaan annaga wakhtigan hadda waxaan dooranayna qof kale oo annaga nooga kaa fiican oo si fiican noo matala oo fikirkai aragtiyadeeda gudbiya laakiin wakhtiga hadda la joogo qofku cid soo doorataa ma jirto kabaqabiil qof ah ama nabadoon ayaa keena isaga ayuu matalaa isaga ayuu u yahay accountable oo waxa uu rabo uu yeelayaa britain waxaa weeye markii wakhtu ka dhammaado isla kabaqabiilkii ku laabanaya leeyahay soo qor dib damban ugama soo laabtaan deegaankooda xun uma qabtaan deegaanka way fiicnaan lahayd baa la leeyahay laakiin waxaa sheegayaan deegaan waxba laguma qaybsan karayo marka iminka la fiiriya xaaladda lagu jiro arrintaas mayna idiin muuqan idinka waxba kama jiraan haddaba baarlamaanada qaarkood sida baarlamaanka jubbaland oo kale wax lagu soo doorta deegaan baarlamaanka puntland wuxuu ku xiran yahay deegaan oo gobollaa lagu soo doortaa marka konton sano ka hor lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii soomaaliya deegaan wax kusoo dooran jirtay oo degmooyin ba wax lagu dooran jiray waxay ahayd far dhibic shan inaysan soo dhaafin carta labaatan sana hadda maraynaa meel hadda looga socdo oo noo muuqato ila halkaasa laga aadayaana oo dadkan hadda riixaya afar dhibic shanna ay leeyihiin aan ka aadnana ma ay jirto marka an waxaa isleeyahay haddii la rabo soomaaliya in dowladnimo wanaag ka dhacdo in soomaaliya dadku mataal shacbiga ay yeeshaan in dimuqrasiyad iyo haykal dowladnimo oo wanaagsan hadii la rabo in la helo waxaan leeyahay ha laga baxo four point five marka waxa wey magaalada minneapolis laba shir baa ka dhacay oo dadka reer puntland ay qabsadeen mid waxaa lagu diidan yahay mid kalena waxaa lagu taageersan yahay ka lagu taageersanaa marka dadkaasi ka taageersanaa ee shirka qabsaday maxaad ku leedahay shinow waad og tahay dadka reer puntland oo shir qabsaday meeshaan ma jiraan afar qof oo waxa ay aaminsan yihiin iyo ciday hadda matalan aysan jirin waad og tahay ayaa qol mugda inta isku soo xir waxay yidhahdeen afar dhibcishan baa rabnaa dadka waad aragtay waxa say u soo baxeen dadka reer puntland xameen hore iyo caawo iyo xalay oo cashadii dadka reer puntland mowqif bay leeyihiin mowqifkoodana waa la yaqaanaa laakiin dad spoileris ahoo laba qof oo qol mugda isku soo xiray waxay danaan bay oran karaan moogtahay marka marka haddii iminka four point five-ka dadka intiisii badneed ay qaateen dowlad goboleedyadii dowladdii federaalka beeshii caalamka see samaynaysaan dabcan puntland soomaaliya ka mid tahay waxaana jecel lahaa soomaaliya wanaag baan la jecel lahay annana wanaag baan isla jecel lahay shacbiga soomaaliyeedna waxay rabaan marxad hadda lagu jiro oo afar labaatankii sana udhambaysa aan ku jira inaan ka gudubno meel fiicanna aan ka aadno waxaan aaminsanahay puntland wadaday saxda ahayd ayay haysaa waxaan isleeyahayna waxa riixaya afar dhibic shan ma aha dadka aad sheegayso dowlad goboleedyadii iyo ummadii oo inta afti laga qaada la weydiiyay xagga u socotaan maahee siyaasiyiin soomaaliyeed baa rabaa la oran karaa marka su-aashu waxaa weeye siyaasiyiinta badadood baa rabaa la oran kartaa ama maanta meelaha qaarkood yirahda madax baan ka nahay laakiin dadka shacbigaahi ee soomaaliyeed waxaan ogahay boqolkiiba sagaashan inay ka soo horjeedaan